iyadoo ay arday badan oo soomaali ay wax ka barato waddanka bakistan waxaana ay u badan yihiin ardadaasi kuwa ka qalinjabiya kuliyadaha caafimaadka iyo ganacsiga laakiin waxaa jira dhallinyaro barta maadooyin ka duwan oo qaarkood hamigooda uu ahaa kolkii ay yaraayeen inay ku takhasusaan magaalada karaaji ee dalka bakistan ardada wax ka barata waxaa ka mid ah injineer xamse axmed cabdulaahi oo dhowaan qalinjibiyey ugu horeynna xamse waxa aan weydiiyey goorta uu yimid bakistan iyo heerkiisii waxbarasho walaal ibraahim baafo waan ku dhowahay laantab soomaaliga ah ee v o a soomaaliya magacaygu waa xamse axmed cabdulaahi waxaan joogaa dalka bakistan magaalada karaaji halkaa aan ku dhameeyey waxbarashadeydii jaamacadda heerka koowaad waxaana ku diyaariyay maadada energy and environment engineering waxbarashadaydu waxay kasoo bilaabatay wadanka soomaaliya halka aan kusoo dhameeyey dugsigii sare kadib ayaan waxaan usoo wareegsaday magaalada karaaji bakistan waxaan halkan ku imid minxo ay dowladda wadanka bakistan ugu talagashay ardayda ajaaniibta ah minxada ayaana ku imid wadanka bakistan taa ii suurtagelisay inaan dhammaysto maadadii aan rajaynaya inaan inaan inaan mustaqbalka aan wax badan kusoo kordhiyo
xamse ayaan mar kale weydiiyey waxa uu ku jeclaaday maadadan ee barashada korontada oo weliba la og yahay in khatarteedu ay leedahay
walaal maadadan faculty of electrical engineering department ka mid a ayaan barta oo la yihahdo energy and environment engineering maadada electrical engineeringku waxay ka mid ahayd mustaqbalkii waxyaabihii aan ku hanweynaa oo aan jeclaa inaan barto ilaahay baa ii suurtageliyey fursadda ay siiyey maadadu waa maado muhiim ah khataro badan leh laakiin cilmi waliba ayaa waxaa ku hareeraysan khataro badan haddaanan loo bareerin oon la helin bulsho barataa dee waxay noqonaysaa in kagaabis dhanka cilmiga aqoonta ay timaado marka maadada fildiga aad buu mataqaanaa ummaddu muhiim ugu yahay khataraha uu leeyahayna aqoonta hadda taalla iyo departmentga hadda aan barto wuxuu focuska saaraya madiiradda saarayaa sidii gebi ahaanba loo baabi'i lahaa khataraha ka jira korontada iyo tamarta si guudba iyadoo la ilaalinayo bey'adii ama environmentigii maxaa yeeley baryahan ugu dambeeya waxaa aada u soo badanayay dhibaatooyinka saameynaya bey'adii sida climatic change wax loo yaqaano badanaa waxaa aad looga sheekeeyaa carbon dioxide emissionka oo ah mushkiladaha ugu waaweyn ee hadda adduunka wajahayaan
waxaan la soconnaa in soomaaliya aanay jirin koronto ay dowladdu maamusho oo qaab ganacsi ayay ku dhisan yihiin intooda badan xamse ayaan weydiiyey sida uu u arko qaabka ay u shaqeeyaan shirkadaha soomaaliya ka howlgala iyo weliba qaabka ay u dhaliyaan korontada walaal sistamka korontada soomaaliya hadda looga shaqeeyo ama korontada looga dhaliyo waa qaab kambaniyadu ay isticmaalaan motooro waaweyn kuwa ku shaqeynaya risal sistamka waxaa hadda kusoo birinaya kambaniyada qaar waxay kusoo birinayaan inay ka dhaliyaan korontada solar ama cadceedii waa qaab fiican ama fursad fiican oo horumarin karta dhaqaalaha dalkii walow aan dhihi karno weli caqabadaha waaweyn ee haysta kambaniyasha soo koraya inay tahay korontadii si koronto raqiisa oo jaban loo helo waxaan rajeynaynaa in sanadaha soo socda ay kambaniyadu isticmaali doonaan muxuu ah wax loo yaqaano hydroelectrical damiska dagaalada ambower stationa waaweyn kuwa oo qaab fudud looga dhali karo korontadii koronto raqiisna ay soo bixi karto marka aniguna waxaan jeclahay haduu lahaydmo in aan ku laabto waddankaygii aan cilmigii aqoontan soo bartana aan kula laabto dalkii aan ka shaqeey haduu lahaydmo ugu dambeyn xamsa talo caynkee baad siin lahayd dhallinyarada hadda doonaya in ay jaamacad galaan maxaad kula talin lahayd
walaal waxaan kula talinayaa ardayda doonaysa inay jaamacadaha ku biiraan inay maadada ama faculty of engineering si guud ay xooga saaraan waxaan kaloo usoo jeedin lahaa ardaydu inay engineering usan ahayn keliya civilki iyo electricalki keliya qeybo badanoo oo engineering baa jira marka qeybaha dhan inay xooga saaraanna waan jeclaan lahaa badanaa ardaydu waxaa looga sheekeeya ama laga yaabaa inay basic informationka ka haystaan electrical engineeringkuba uu yahay in technician la noqdo ama ninka farsamayaqaanka keliya oo korontada saaraya marka korontadu intaabay ka ballaaran tahay oo qeyb badan oo kala duwan bay leedahay waxaan rajeynaa mustaqbalka inay arday badan kusoo dhiirata cilmiga ina jiri doontan waa rajeynaya
kumanaan arday soomaaliya ayaa wax ka barata waddamada dhaca koonfurta iyo bariga qaaradan asia waxaana sanad walba boqolaal ka mid a ardadaasi ay ka qalinjibiyaan kulliyado kala duwan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia